halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimco afarta bisha maarj labadakuniyolixyotobanka idaacadda waxaa idiin daadaheynaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan dhegaystayaal idiin helna waxaa ka mid a hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo ciidankiisa ku amray in ay wakhti walba u diyaargaroobaan isticmaalka hubka nukliyeerka ah 문제로 보는 것은 이번 재대결의가 방치하는 구실로 자주적이며 정의로운 주권 국가를 고립합살하기 위한 waxaa kaloo aan idiin haynaa musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee maraykanka oo xalay yeeshay dood aad u kululayd
If you're our nominee, Hold on, excuse Senator.
me, I Hold on.
think I'm talking.
Hold on, Or Senator.
excuse me. I beat Hillary Clinton in.
Hold on, hold on, hold on, hold on.
I hope you can.
The- The control- audience cannot understand when you're talking over each other.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan amni darrada iyo qaraxyada ka jira magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka mar kale ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee rajada ka qaba inay ku soo baxaan hardanka musharaxnimada maraykanka ay xalay dood adag yeesheen donald trump oo ragga ay ishayaan ee ted cruz iyo marco rubio ayaa doodooda sii xoogaysanaysay iyadoo ay soo baxayaan astaamo muujinaya kala qaybsanaan xisbiga dhexdiisa ah intii dooda ay socota ayaa senatarka florida mark rubio senatarka texas ted cruz iyo guddoomiyaha ohio john casich iyo ganacsadaha reer new york donald trump waxaa laga dareemayey in ay isku qaylinayeen dhexdooda aflagaado shakhsiyadeed hadallo midab ku salaysan kuwaasi oo horey looga bartay do-dihii hore ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ay yeesheen sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka
madaxweynaha kuuriyada koonfureed bark gwin ayaa waxay sheegtay in dalka kuuriyada waqooyi aanu sii noolaan karin siina badbaadi karin haddii aanu faraha ka qaadin barnaamijkiisa nukleerka ah madaxweyne baark ayaa khudbadeeda oo laga sii daayay t v-ga maanta oo jimco ah kadib markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu amray in militariga dalkiisa heegan la geliyo si hubka nukleerka u adeegsado mar kasta ama laxda kasta madaxweynaha kuuriyada koonfureed baark ayaa waxay sheegtay in laga fili karayo dalka kuuriyada waqooyi gadood aad u daran oo uu kaga jawaab bixinayo cunaqabateyntii la saaray pyongyang oo iyadu dhaqan gashay arbacadii lasoo dhaafay shiinahana waxa uu sheegay inuu kordhin doono qarashka uu ku bixiyo dhinaca difaaca waxaana uu tilmaamay inuu sanadkan ku kordhin doono toddoba ilaa iyo siddeed boqolkiiba sanadada soo socdana uu tiro tobaneeye ah uu kusii kordhin doono qarashka dhinaca difaaca ku baxaya afhayeenka baarlamaanka shiinaha fuying ayaa maanta u sheegay warfidyeenada in tirada rasmiga ah la shaacin doono sabtida kadib marka uu baarlamaanku bilaabo shirkiisa sanadlaha ah shiinaha ayaa qiraadkiisa geliya dhinaca difaaca labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo uu sheegay in markaasi badda dhinaca koonfureed ee shiinaha sanadkii lasoo dhaafay bejiin waxay kordhisay toban dhibic hal boqolkiiba qarashka ay ku bixiso ciidamada waxaana ay gaarsiisay boqol soddon iyo lix bilyan oo doolar
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington aan ku bilownay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu ku amray ciidamada dalkiisa inay diyaar u noqdaan siday u isticmaali lahaayeen hubka nukleerka si ay uga hortagaan waxa uu ugu yeeray halis sii kordhaysa oo uga imaanaysa cadowgiisa dhinaca kale kuuriyada waqooyi waxa ay aada u diiday qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee cunaqabateyntaasi lagu saaray jamaal axmed cusmaan waa kan
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa meel mariyey qaraar arbacadii kaasoo sii adkaynaya cunaqabataynta saaran maamulka pyongyang kadib markii maamulkaasi uu tijaabiyey janwari lixdeedii hub nuklir ah waxaana cunaqabatayntaasi ay noqonaysaa tii ugu adkeydda la saaro muddo ka badan labaatan sanno dalkaasi telefishan ku hadla afka maamulka pyongyang ee k r t ayaa war akhriyii telefishankaasi ka soo xigtay afhayeen aan magaciisa la sheegin inuu qaraarkaasi ku tilmaamay mid la doonayo in lagu go'doomiyo madax bannaanida kuuriyada waqooyi 문제로 되는 것은 이번 제재 결의가 당치 않은 waxa uu yidhi qaraarkaasi waa mid muuqda islamarkaasina ah dembi fool xun oo caalami ah oo la doonayo in lagu go'doomiyo madax bannaanida waddan iyadoo murmarsiyo aan la qaadan karin loo soo marayo waxaan wadi doonnaa nukleerka oo aan isku difaacayno waxaana dhabaha ku haynaa sidii aan u noqon lahayd awood sare oo xagga satellite-ka ayuu war akhriyihii ka soo xigtay afhayeenkaan magaciisa la shaacinin madaxweynaha koonfurta kooriya baak jing ayaa iyana jimcaha maanta ugu baaqday waddanka la dariska inuu ka laabto oo uu joojiyo barnaamijyadiisa hubka nukleerka 북한 정권은 핵무기가 체제를 보장한다는 waxaan mar kale si adag ugu yeerayaa kuriyada waqooyi in ay iska tuuraan qaladaadkooda barnaamijka nukliyeerka ayna xaqiijiyaan ammaanka maamulka oo ay qaadaan dhabbo sax ah oo wax lagu beddeli karo sida ugu dhaqsiyaha badan si kastaba haatee hogaamiyaha kooriyada waqooyi kim jong un ayaa dalkiisu ku amray inuu u diyaargaroobay isticmaalka hubkiisa nukleerka ay xilli kasta islamarkaasina milatarigiisu uu weerar isku diyaariyo ruushka ayaa si dhab ah uga walaacsan diyaargarowga ay kooriyada waqooyi sheegtay inay isticmaalayso hubkeeda nukleerka afhayeen u hadlay moscow ayaa sheegay in dalalka gobolku ay ka rajaynayaan inay qaadaan tallaabooyin kastoo lagu hortagi karayo colaad jamaal axmed cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dalka kenya shalay waxaa lasoo saaray natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee kenya waxaana ardayda ugu horeysa imtixaankaasi ay noqdeen arday kasoo jeeda dugsiga sare ee wemi high school oo ah dugsi ay soomaalidu hirgelisay wariyahana yaasiin ciise wardheere ayaa haddaba wareystay maamulaha dugsigaasi irshaad ibraahim aad iyo aad ayaan u farax- u faraxsannahay maanta ilaa iyo shalay ilaa maasha allah ciyaale ayaa wii kasoo socda waana dabaaldegdeg waan ku jirna waan ku jiraynaa Eh, annaga eh, maamu- eh, maamulka iskuulka iyo waalidiintii iyo ardayda dhammaantood waxaa yaraatay in hadda waxbarashadii maanta iyo shalay la la wado dabaaldega daraadeed waxaanu la soconnay in dowladdu ay horay u joojisay in rankinka ama darajada ardayda ugu horeeya la muujiyo yaa soo saaray in waame uu noqday iskuulka ugu horeeya ee tobanka eh, dugsi ee ugu sare dugsiga sare Eh, waami guud ahaan eh, umu sareysa laakiin arday ahaan calimaha ugu sareysa ayay ge- ayay gashay Eh, waxaana soo saaraa saxaafadda dowladda ma ogolo iskuulkaasa kowga galay iyo waxyaalahaas laakiin waxaa soo saartaa saxaafadda Eh, wasaaradda eh, qeybta imtixaanaadka ku saabsanna waxay dhahayaan maaragtay intaas hal- eh, cunugii darajadaas ugu sareysa cunugan waa dhici karta wasaaradda inay dhahda mise qeybta ma- imtixaanaadka laakiin iskuulka baa ugu sarreeyey iyo sidaan baa loo kala sarreeyey Ayaa la Saxaaf- joojiyey.
ayaa la joojiyey Marka tiina waxa weeye- saxaafadda markiiba soo saaraysa saxaafadda soo saar waan arkaynaa ilaa iyo xalay iyo maanta in miidiyaha ama warbaahinta wadanka kenya ay si gaara uga hadlayaan iskuulka wami high school oo iskuulka adigu aada maamusho Eh, waxyaabaha iskuulku uu gaar ahaan maadaama uu yahay boardin wiilashu ay wax ku bartaan oo u gaara eh, halkaasi eh, u gaarka ah iskuulka aad kaga duwantihin iskuullada kale maxaa ka mid a Ehm, arrimo badan baa iskuulka khaas u ah oo ay ka mid tahay in aadka tax- aan u tixgelin maamulka yani sharci shuruucda iskuulka u dhigan in aada loo te- loo fuliyo maamul wa- waalidiintan aada shaqada arrimaha iyaga caymahan dambe ay aada u ixtiraamaan way jirtaa in dad badan oo soomaali ay iskuulka dhigtaan oo de- soomaalidana waxaa nagula garanaya inaa shuruucda aada nooga adagtahay inaan raacno laakiin marka lagu eh, adkeeyo oo lagu eh, fuliyo nin kasta wuu raacaa marka saa daraadeed ayaa waalidiintana eh, sharciga ay- nidaamkii ay u raaceen ardaydana ay u raaceen marka si xoog leh baan u fulinaa annagana waqti badan baan ku bixinay ma garata Een, irshaad waxaad kasoo jeedaa gobolka waqooyi bari ee qorshay ahaan ee ma ku jirtaa inaad gaarsiisaan maadaama us- wiilal badan oo ee, gobolkaasi kasoo jeeda ama dibadahaba kasoo noqda ay u baahan yihiin mase jiraan ee, ballaarin iskuulka aad ku samaysaan ilaa iyo haatan haa fikradda way jirtaa in gobolkaas maaragtay waqooyiga bari iska- laga furo eh, ba- qeybo ka mid ah waami hadda sanadkan aan joognana waxaan ka furnay magaalada cielo oo iskuul sare ah, secondary sc- secondary ah, oo wiilashii ayaan ka furnay mar horena mid primaryga baan ka furnay magaalada nairobi nafteeda waxaan ka furnay qeyb gabdhaha ah oo hadda sanadkan imtixaankiisa ka geli doonaan inshaalla la idmo marka way ku jirtaa eh, ta- eh, balaanka anaga inuu eh, laga furo goboladaas ee, waxaad soo qaaday shuruucda adag oo dad badani ay isweydiiyaan ee marka ardaydu ay du- fasalka sideedaad ka soo baxayaan ee shahaadada ee, k c ee, b e da een, inayd aada u adag tihiin oo aad eh, darajo adag iyo shuruudo adag aad ku xirtaan taa maxaa kala kulantaa tanna waxaan kala kulnaa ah, dhib badan ayagoo dadka ay aada ugu niy xumaanayaan marka wiilkoodii uu waaye hal buundo uu u yaraada uu dhahayaan wax badan hal buundi lay ka laaban halkaas buundana cunug wuxuu ahaa nin aada u faraxsan aada u ah, fahmi badan laakiin waqtiga imtixaanaadka wax unbaa qabsaday bal buundadaasaa naloo fiiriyay dadka waxaan way dhahan laakiin de annaga ma- ma je- taa uma jecjecno waxaan ku filaynaa nidaamka siduu yahay ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u dirayso ardayda waalidiinta iyo dadka een, guushan aad gaarteen ee gacanta ka geystay Ah, aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa dadka waalidiinta ah iyo guud ahaanba dadka muslimiinta ee wadanka degan si ay ayaamahan dambe tixgelin xoog leh ay usoo saareen ay u saareen waxbarashada caruurtooda caruurtiin waxaan ugu aada ugu tahniyeynaynaa ayagana dadaalka ay muujinayaan meel kas guri bar- level kasta waxaad helaysaa ardada xa- gobol kasta ardada waalidiinta waagi hore ardada waa lasoo jiri jiro ayagaa iskuullada iska aadi jireen hadda waalidkii iyo cunugii oo isla socda iskuullada imaanayaan tan waxay muujinaysaa in dadka muslimiinta ay waxbarashada usoo jeesteen khaas ahaan dadka soomaalida taasna aada iyo aad ayaan ugu mahadinaa
kaasi waxa uu ahaa irshaad ibraahim maamulaha dugsiga wami high school oo u warramaya waryaheena yaasiin ciise wardheere
gobolka michigan ee dalkan maraykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacday dood aad u kululeyd oo dhex martay musharaxiinta ku tartamaya jegada musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka doodaasi waxaa ka qayb galay afar musharax maxamed cabdi sandheere ayaa warbixinta nooga diyaariyey
doodii xalay ragga ka soo horjeeda donald trump ayaa mid mid u dhaleeceeyey ganacsadahan hodanka ah master trump ayaa kusii saqaya inuu noqdo ninka loo xulayo inuu xisbigiisa u matalo doorashada kama dambaysta ah senator mak rubio ayaa ballan qaaday inuu arrimo muhiima ka hadlayo hase yeeshee waxaa inta badan ka xoog badinayay muranka uu la gelaya donald trump Of all the people on the stage, he performs the worst against Hillary Clinton.
You're a Wrong.
nominee, I beat you Hillary will Clinton.
lose.
I You beat lose by Hillary eight Clinton in points, many Anna.
polls. I She beat will Hillary wipe you Clinton out.
in many polls.
If Excuse- you're our nominee- Hold on, excuse Senator, me, hold I on.
think I'm talking.
Hold on, Well, Senator.
excuse me.
I you beat lose by Hillary eight or nine Clinton points.
in many polls. Hold on, hold on, hold on.
I hope you can.
iyagoo warka aan kala helaynin ayaa rubio uu sheegay in dadka saaladan taagan oo dhan uu donald trump yahay ka ugu liita marka loo eego hillary clinton trump ayaa isna ku jawaabay taasi waa khalad waxaan hillary clinton kaga adkaaday dhowr meelood oo ra'yiga dadweynaha laga qaaday rubio isagoo hadalka ka dhex gelaya trump ayaa yidhi waad guuldarraysan doontaa dooddu waxa ay ka dhacday magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee detroit waxaana doodda ku badnaa ay dadkii tartanku ka dhexeeyey ay isweydaarsanayaan mid ka mid a ilbiriqsiyadii ugu yaxyaxa badnaa ayaa ahayd markii trump uu ku faanay xirfadiisa dhinaca galmoodka marka rubiyo loo barbardhigo rubiya ayaa dood kale oo maalmo ka hor dhacday wax kaga sheegay xajmiga gacmaha ee donald trump
I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that. So I would like to take that back. He's really not that much of a lightweight. And as far as, and I have to say this, I have to say this. He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this.
donald oo one.
arrintaasi Look at ka those hadlaya hands.
ayaa Are yidhi they small?
waxaa dhacday inaan ugu yeedho nin khafiifa waxaan jeclahay inaan hadalkaasi la noqdo run ahaan ma aha nin sidaas khafiif u sii ah waa inaan arrintan sheegaa gacmahayga ayuu wax ka sheegay ma jiro qof weligii gacmahayga wax ka sheegay weligay ma maqal bal eega gacmahayga miyay yaryar yihiin haddii gacmahaygu ay yaryar yihiin wax kalena waa inuu yaraadaa waxaan kuu hubinayaa in wax dhibaato ahi ayna jirin waan kuu hubinayaa ayuu yidhi senator ted cruz ayaa isagu dagaalkan dibadda ka joogay hase yeeshee waxa uu dhaleeceeyey trump oo uu ku jeesjeesay halkudhigga ololihiisa ee ah mar kale ameerika waa inaan ka dhignaa mid weyn And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great. You can even print it and put it on a baseball cap.
uma malaynaya in dadka reer maraykan ay danaynayaan koox arday iskuul ah oo murmaya waxay danaynayaan xal ee ma aha halkudhigyo way sahlan tahay in la yidhaahdo waxbaan wanaajinayaa oo wax fiican ka dhigayaa laakiinse su-aashu waxay tahay ma fahamsan tahay mabaadi'da maraykanka ka dhigaya waddan weyn mar kale ted cruz oo ah ninka ugu soo dhow donald trump marka la eego gobollada lagu guulaystay ayaa isku dayaya inuu codbixiyaasha ku qanciyay inuu yahay qofka lagu beddelan karo donald trump hase yeeshee guddoomiyaha gobolka ohio john kasik oo doodda qayb ka ahaa ayaa sheegay in isagu uu yahay tartamaha hardanka la geli kara dimuqraadiga marka la gaadho bisha nofembar I can get the crossover votes.
You see, because throughout this campaign, I've talked about issues. I have never tried to go and get into these kind of scrums that we're seeing here on the stage, and people say everywhere I go.
waxaan heli karaa codadka naga baxsan maxaa yeelay intii loolanka lagu jiray waxaan ka hadlayay arrimo muhiima weligay iskuma dayin inaan dhex galo buuqan aynu saaladan ku arkayno meel kasta oo aan tagana dadku waxay leeyihiin adigu waxaa tahay qofka qaangaadhka ah ee saalada saaran hase yeeshee john kaysik ayaanan weli meelna ku guulaysan sii socoshada ololihiisuna waxa uu ku xidhan yahay haddii uu ku guulaysto gobolka uu guddoomiyaha ka yahay ee ohio halkaasi oo doorashadu ay ka dhacayso shan iyo tobanka bishan march mudanayaal badan oo jamhuuriya iyo dad xisbiga magac ku leh ayaa sheegay inaanay taageeranin donald trump xitaa haddii uu isagu soo baxo halka qaar kalena ay ku daba safteen donald trump ayaa ah tartamaha jamhuuriga ee keliya ee haya waddada guusha iyada oo tirada wufuuddee loo baahan yahay in lagu guulaystaa ay tahay kun laba boqol toddobiyo soddon wafdi waa si loo helo in xisbiga loo matelo doorashada kama dambaysta ah ee bisha nofembar aada iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o idinka ka imaaneysa washington haatana garabkeyga midig waxaa fadhiya abdicaiis cusmaan waa kan iyo faaqidaada toddobaadka
kulanti wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo meelo kaleba waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay qaraxyo xooggan oo ay dad badan ku dhinteen qaraxyadan ayaan muujinaya in weli dowladda soomaaliya ay u caalla'dahay inay wax ka qabato dhinaca amniga haddaba maxaa lagu macnayn karaa qaraxyadan sideena looga hortegi karaa waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaasheenna waxaan xasuusinaynaa in barnaamijkan oo si toosa uga imanaya stuudiyaha labyotobnaad ee v o a ay ka qaybgeli karaan iyagoo emailkeenna somali at v o a news noogu soo diri kara fikradahooda ama sidoo kale fikradooda noogu soo qori kara bogga aan ku leenahay facebooka barnaamijkeennan waxaa ka qaybgelaya oo haatan khadka taleefonka si toosa ugu wada jira oo arrimaha si falanqaynaya maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda rofesor cabdiwaxaab sheekh cabdisamed oo macallinka jaamacadda nairobi oo isaguna nairobi ku sugan iyo cumar sulaymaan cali oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada cirka soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeya hay-adda nabad sugidda soomaaliya waxaanu ku sugan yahay magaalada london waxaan filayaa saddexdiinuba inaad maqlaysaan ugu horreyn kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa tahay waan idinka mahad celinaya wakhtigiina iyo inaad iga ogolaataan barnaamijka inaad si toosa uga qayb gashaan magaalada muqdisho waxaa lix iyo labaatankii bishii hore ka dhacay qaraxyo xooggan oo lala eegtay hotel s y l qaraxyadaasi waxaa ku dhintay ku dhowaad soddon qof saraakiisha amnigu waxay sheegeen in qaraxyadan ay ahaayeen kuwo aada u xooganaa oo magaalado dhan laga dareemay oo aan horeyna loo arkin waxaana wararku sheegaya in kooxda al-shabaab oo qaraxyadaasi ay geysteen ay u isticmaaleen ku dhowaad laba boqol oo kilograam oo waxyaalaha qarxaa dowladda soomaaliya ayaa shir deg dega oo ay muqdisho ku yeelatay toddobaadkii hore waxay ku dhawaaqday in amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan tuuriyare agaasimaha hay-adda nabad sugidda ayaa ku dhawaaqay amarkaasi mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo gobolka banaadir
halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidna ha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amniga raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeda in laysku xidho kii xogtahaayoo nabad sugidda ah kii awooddahaayay ciidan oo boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaa laan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idin qalabayno inaan idin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dowladda ah barabowse la ka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan tuur yare agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo ku dhawaaqay in mas-uuliyadda amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir haddaba maamulka gobolka banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaado mana fulin karaa in uu sugo amniga magaalada muqdisho arrimahaasi waxaa ka jawaabaya oo haatan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda maxamed haddii aad maqlayso su-aasha igu horeysa adaan doonay inaan ku weydiiyo dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in mas-uuliyaddii amniga idinka laydinku wareejiyo haye awooddaasi ma leedihiin aad amnigii ku sugaysaan mas-uuliyaddaana ma qaadi kartaan
bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis waa mahadsan tahay waa saas aad sheegaydid dabcan waxaana keenay mas-uuliyadda in hadda la yidhaahdo maamulka gobolka banaadir aa lagu wareejinayaa dhibaa keena jira oo oo muddo iska soo daba noqnoqonayay waa og tahay magaalada qaraxyo oo dabcan waxaa ka dhaca dhowr jeer ka dhacay arrintaasi midday soo jiitamayday arrinta ah maamulka gobolka banaadir in la hoygayo hay-adaha ammaankana wax hadda bilowda maahane waa wax muddo soo jiitamayay oo gudoomiyahan iyo gudoomiyaashii ka horreeyey intaba maaragtay ay mar kasta ama ku dadaali jireen ama ay codsan jireen in maaragta maamulka gobolka gobolka la hoosgeeyo sababtaasna waxay ahayd ma ahayn xil jacayl iyo in maaragtay uu qofku ay gudoomiyaashu jecel yihiin in uun wax la hoosgeeye mar kasta magaaladan gobolkan banaadir oo ayagu ay gudoomiyaasha ka yihiin dhibaatooyina ka dhaca aada u moodid in magaalooyinka kaleo soomaaliya ay sii jirin dhibaatooyinkaasi marka mar kasta uun in maamulka iyo amnigu inay isla socdaan gobolkan oo oo oo hal ay hay-ado ay xukunto macnaha oo oo hadda madaxda qarankuna inay hadda ay garwaaqsadeen aada moodid sidaasa ugu weyn marka dee aada iyo aadaan annagu waanu isku leenahay ama maaragtay aanba hubnaaba in magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir haddii hay-adaha ammaanka heer gobol hoos keeno inay wax badan magaaladan iska bedeli karaan marka maxaa iska bedeli karay kula tahay mar haddii dowladdii dhexe hay-adihii hoos imanaya ee tii amniga tii bilayska iyo tii wasaaradda amniguba ay ku guul daraysteen inay qaraxyadii iyo amni darradii joojiyaan idinka ka maamul ahaan gobol banaadir maxay idinla tahay maxaad samayn kartaan oo ka duwan dowladdii dhexe waxay samayn weyday
wallaahi de dabcan hay-adaha dowladda dhexe oo ammaanka markaad aragtid wasiirka amniga oo kale de waa wasiir amniga oo wadanka oo dhan u shaqaynaya oo afar iyo labaatan saac safare ku jira oo ama gobolada ha ahaado soomaaliya ama dibadda ha ahaato taliyaha nabad sugidda waa taliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliyeed taliyaha booliiska sidaas oo kale weeye marka mas-uuliyadda macnaha ay keenaydo oo annaga hadda aan u aragno inay wax badan ka bedeli karto maamulka gobolka banaadir toddoba iyo tobanka degmo isagaa hadda maamula ciidan ahaan hay-adaha ammaanka ee heer gobol waa la shaqeeyaan gobolka laakiin haddana gudoomiyaha gobolka si toosa ugama amar qaataan waa aragtay dowladda dhexe fadhigeedu waa wuxuu yahay magaalada muqdisho magaalada muqdisho markuu yahana hay-adahaas shaqadii la rabaa markaas loo diraa oo oo oo amniyo la raba laakiin markii maamulka gobolku uu gudoomiyaha gobolka ay hay-adaha heer gobol asaga ay hoos tagaan oo degmooyinka iyo maamulka saro gobolka iyo hay-adahaas heerka gobol ay isku xiran yihiin oo dadweynaha dadkii xuuraanka ahaa oo shaqay lahaa oo hay-adahaas ammaanka wax u sheegi lahaa laga dhex sameeyo waxaan hubaa inay wax badan ay ka imaan karaan oo meesha isbedel badan ka imaan karaan annagu dee khibradaan uleenaha waana ka shaqaynaynay maamulka waxa kaliyaho dhimano inta badan waxaan aaminsanahay inay tahay dadkaanu xogta markay keenaan shacabka meesha ay la noqon lahaayeen oo rasmiga aheyd oo heer gobol aheyd inay la-yihiin waata waad mahadsantahay waan kugu soo noqonayaa een, maxamed axmed diiriye waxaan soo gelinayaa cumar sulaymaan oo london joogo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya Een, cumar een, nabad sugiddan waad la soo shaqaysay Een, sida muuqatana dowladda soomaaliya hay-adaheedii amnigu een, habacsanaan badan baa jirta wayna ku guul daraysteen een, dhinacii amniga marka la eego oo qaraxyadii baa sii badanaya in lagu wareejiyo maamulkii gobolka banaadir ee, mas-uuliyadda een, amniga ee magaalada muqdisho maxay macnahaan ka dhigan tahay
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، ومعسنتي آه، وأنا يكون بقادرية سيدة وناكسن آه، أرمها الصومالية وصوبا لغيسان إنكو أنا قياسي هنا تونسان الصومالية وناكي خير لختان من ذكر wadanka markii anigu aan shaqaynayay ma jiri jirin wasiirka amnigu ma jirin laakiin waxaa jiray taliyaha amnigaa jiray oo nabad sugidda taliyaha nabad sugiddaa jiray ee wasiirka amnigu ma jirin boliis waa jiray oo isaguna hay-adaha amniga ka mid ah iyo xoogga militariga soomaalida isagana hay-adaha amniga ka mid ah Eh, laakiin mid waliba wuxuu leeyahay hawshiisa u gaarka ah oo uusan ka kale shaqo ku lahayn haddii markaa wixii inta laysku cayniyo baydgooya hal meel loo wada jooyo oo isku shaqo laga dhigo dee hawshii meesha waxaa ii muuqanaysa in hawl laga tegey hawshaa laga tegey ee aan la qabanayna ay markaa kusoo dhacayso maaragtay in ay cadow ka faa'iidaysto matal boliiska waa hay-adda eh, amniga gudaha oo public order waxaa la qa- eh, la dilaya assassinationka waxa la jabsanayo dhibaatooyinka noocaas oo kale ah fara inay qaadaan oo ay ba- baaraan maaragtay qofkii dembiga raadiyaan oo waa wax laakiin marka la yidhahdo nabad sugidda nisa marka la yidhaahdo nisa waxay ku shaqo leedahay cadowga eh, jawaasiista ee ama gudaha ka shaqaynaya cadowga ajnabiga u shaqaynaya ama banaanka ka shaqaynaya haddaba ninka nisa ah ee gobolka banaadir jooga wuxuu leeyahay taliyaha gobolka banaadir jooga ee nisa lama shaqayn karo een, een, een, governorka gobolka lama shaqayn karo sababtu waa maxay ninkani wuxuu ka shaqaynayaa siyaasadda dalka iyo nabadgelyada amniga waxa hadlayn kara governorka laftiisa ayaa wuxuu ka mid noqon karaa kuwa laga shaqaynayo ee amarka alagay- isaga amarkii bixinaya marka sidaa daraaddeed ninkani waa inuu amarka u gaadsiiyaa warka uu ka amar qaataa oo uu ribood gareeyaa ninka taliyaha nabad sugidda ah taliyaha nabad sugidduna wuxuu wax u sheegaa waxa weeye madaxweynaha oo keliya waayo aniga wasiirka amniga haddii layla tashanaya meesha waa ka saari lahaa sababtu waa maxay ninka taliyaha nabad sugiddii wuxuu la darajo yahay wasiir oo shirarka wasaaradda marka ay golaha wasiir shiraya uu ka qaybgelayaa sida wuxuuna riboort garanayaa is- ee- ee oo keliya oo amarka uu gaarsiinaya madaxweynaha oo keliya waa tahay marka aniga waxaan u arkaa in qolo laga qaado xil oo qolo kale loo dhiba inaan waxba bedelayn laakiin waxaan rabaa in qof habboon qofka meesha uu xilka loo dhigayo qof habboon oo shaqada yaqaan u yahay iyo inuu ninkaas shaqadiisa qabsado toos u qabsado oo uusan shaqooyin kale lagu labin waa tahay marka waxaad leedahay waxba soo kordhin mayso in mas-uuliyaddii amniga wax ay muqdisho soo kordhinaysa male wax ay soo kordhinaysa male Waa in haga- qolo laga qaado qolo loo dhiibo laakiin waxaan rabaa meesha in sida ay tahay in loo shaqeeyo loo shaqeeyo qofka loo dhibayaana yahay qof isagu xilkaa ka soo bixi karoo la og yahay hadduu khaldamo hadda wax dhacaan laguma calaamanayo marka waa la og yahay qofka waa shaqayna waa tahay waa dadaalaya wuu ordaya ma dhiganayo wax walba waxna waa qabta waxna waa ka tageen W- waa That's haga- no problem waa tahay waan kugu soo noqonayaa een, cumar sulaymaan oo Ah.
london jooguu ahaa oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda soomaaliya hadda waxaan khadka soo gelinaya oo isna ku jira magaalada nairobi profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo macalinka jaamacadda nairobi Een, cabdisamed haye
Een, horta cabdilcasiisow een, soomaaliya markastoo isku hagaagto oo micnaha rajo ay yeelato oo micnaha yani soo kacdo yidhahdaan soomaaliya way hagaagaysaa waxaa moodaa runtii cadowga soomaaliya inuu turo turaynayo ama cadowgaas al-shabaab ha ahaado ama cadow gudaha ku jira ama mid dibadda ka yimaado ha ahaadee waxaa moodaa runtii baryahan dambe in xamal ay soo hagaagaysay ummadda soomaaliya rajo badan ay gelaysay yani dad soomaaliya jiiro fara badan ay lahaayeen marka waxaa cadowga soomaaliya markasta waxaas u arkaa wuxuu niida ka ka geliyaa yani dadka soomaaliyeed laakiin mushkiladda meesha taal waxaa weeyaan xukuumadda maanta taayta daran ee runtii xamar ka dhisan awood uma laha maanta ay ku haranta yani aad amniga wadanka gabar dhaqaalada ma hayso taa kale ku herantana ma hayso ma hayso laakiin meesha waxa weeyaan waxaa waxaa lagu dhaliili taa iyadoo laguma dhaliili kara laakiin waxaa lagu dhaliili karayaa oo runtii lagu eedeyn karayaa in yani cadowga soomaaliyeed ee isku herdinaya gudaha soomaaliya ayagu ay fiirsatay oo haba yaraatee yani ay ay ka noqotay go- ciyaartii lagu la ciyaarayay ay macnaha in- ay daawanayso haba yaraatee aysan waxba ka qabanaynin waxa soomaaliya maanta ka ka socda waxaa ku micnayn karaa sheekadii loo jira afuleyl wa leyla yani sheekadii kun habeenii hal habeen socotay ayaa lagu micnayn lagu micnayn karayaa war ciidan soomaaliyeed ayaa haran karayo yani amniga soomaaliyeed Waa tahay.
ee dad shisheeye ah ama ciidan shisheeye ah ma doo- barnaha barnaha haba yaraatee ma haran karayo amnigaada ma haran karayo midda maanta loogu marka dowladani ay taabaqaaday oo dowladihii kumeelgaarka laga baxay oo dowlad sigli soomaaliya ay yeelatay ummadda soomaaliyeed rajo badan bay- ayaa yeelatay ummadda soomaaliyeed waxay rajaynayeen in waktigan macnaa afar sana kabacdi aan ciidanka ama ciidan haran kara amniga magaalada muqdisho uu yimaado oo ciidamada amisom marka ay ka baxaan oo gobolada kale ay gaaraan markaa si tadrijiyeed ah ay uga baxaan maarta ciidankan micnaha amisom ay uga baxaan oo marka ciidanka soomaaliyeed la tijaabiyo Waa tahay.
maxaa yeelay hadda ciidanka soomaaliyeed laba arrimood saddex arrimood bay haysataa mid waxa weeyaan waxaa saaran yani cunaqabatin xuquuqka ayaa hubka ayaa saaran oo macnaha hubka way ma la soo dhigi karaan midda labaad waxa weeye mushaar saxa ay maanta qaadanayaan ma laha mushaarka aad buu ugu yaryahay nolosha dhulka aad bay xihiiray tahay midda saddexaad waxa weeyaan yani waxa weeye ab yani amniga waxaa loo yaqaana securityga waxa weeyaan wax- wax- waxyaabaha istaalaha u ah ama lagu garta in qaran uu jiro marka waxaa bata runtii in yani la caalameeyo caalami laga dhigay securityga soomaaliya waxay kamid tahay aajarada soomaaliya ka horsato ka dhigaa kun iyo laba iyo laba kun iyo laba sanaday kamid tahay marka waxa weeyaan in hadda laga qaado amniga ah loo dhiibo gobolka waxa waa waxa waxa weeyaan waa public relation exercise afka qaad loo yaqaano waa iska yani waa waa iska siyaasad weeyaan ummaddaa raba xoogo maartay in hami iyo rajo la geliyo in yani ciidankii la- lagu amniga lagu wareejiyey gobolka banaadir lagu wareejiyey laakiin taamicinaada waxa weeyaan yani shicibka ayaa la dejinaya oo keliya weeyaan Waa tahay, Yani waad- waxaa la waad- dejinayaa dowladdu inay wax qabanayso Waad mahadsantahay.
Laakiin ilaa ciidan soomaaliyeed oo saxa la helo ilaa dhaqaala soomaaliyeed oo saxa la helo ilaa ummadda soomaaliyeed ay aragto inay xamar tahay caasimadii soomaaliya qalbiga soomaaliya u yahay soomaaliya xamar oo hagaagsan ama muqdisho hagaagsan ay tahay soomaaliya u hagaagtay marka midda cadowga soomaaliyeed oo kalena taa weeyaan waad Inay mahadsantahay xamar waad ay mahadsantahay tahay taa weeyaan.
cabdiwahaab waa tahay cabdiwahaab sheekh cabdisamed waad mahadsantahay Een, waxaan ah, doonayaa een, ah, saddexdiinuba inaad khadka igu jirtaan waxaan doonayaa bal aragtida dadweynaha ee barnaamijkan dhegaysanaya inaan soo gudbino Een, ah, dadweyne fara badan ayaa dhinaca facebookga noogu soo diray aragtidooda Een, sidoo kale dadwe- ah, dhowr ka mid a dhegaystayaasha ayaa doonaya inay bal codkooda iyaguna dhiibtaan oo su-aalo weydiiyaan Een, waxaa een, haatan khad ku jira dhegayste ka mid ah dadka barnaamijka dhegaysanaya Een, ah, walaal barnaamijka ku soo dhowow magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto
waa magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiqaadir maxamed waxaan ku sugnahay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari dhammaan waa salaamaya mudanayaasha iyo mas-uulka eh, khadka telefoonka ku jira iyo dhegeystayaasha idaacadda c o a haddaan gudo galo barnaamijka eh, waxaan weydiin lahaa mas-uulka iyo mudanayaasha kale eh, sidaan ogsoonahay waxa eh, qaraxyada iyo eh, dhibaatada ka taagan dalka soomaaliya eh, eh, mas-uulka ka ah waa dhalinyaro la khalday Eh, marka maxaa uga qorshaysan xukuumadda dow- dowladda soomaaliya maxaa looga qaybgelin waayay dhalinyarta arrimaha sirdoonka arrimaha khalqalka manaha ma- maxaa iyaga manaha loogu isticmaali waayey dhalinyarada kale Waa tahay, waa yahay.
si ay iyagu manaha arrintaa manaha ay u joojiyaan Aad- inta dhalinyarta tahriib shaqala-aanta yihiin maxaa aragtiyadooda loo qaadan waayo dhalinyarta oo fikir loo weydiin waayo oo gobolada dalka loo tegi waayey oo dhalinyarta xog wacan looga heli waayey si eh, Waa hagaag, arrintaa, waa- eh, looga hortago waa tahay cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay dhegeyste ku sugan buu ahaa een, magaalada boosaaso een, waxaan ku noqonayaa eh, maxamed axmed diiri gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir Een, eh, maxamed een, hay guddiga een, amniga qaranka soomaaliya marka ay ku dhawaaqeen go-aankan ah inay idinku wareejiyaan mas-uuliyadda amniga muqdisho waxay sheegeen oo hadaladooda ka mid ahaa in shacabka banaadir ku nool ee gobolkan ka soo jeeda ay tahay inay isku tashadaan oo eh, gobolada kale eh, sida qof walba uu amnigiisa u sugaya in iyaguna ay isku tashadaan oo in cidna sugin Een, ah, marka hadalkaas wuxuu dhacayaa in ah, dadka muqdisho looga baahanayay inay amniga iyagu sugtaan oo aanay cidna ka sugin
والله aad cabdicasiisow waa runta horta sidaad og tahay golaha wasiirada ay kusoo baxay asirtay maamulka gobolka banaadir hay-adaha ammaanku shirada isdabajooga waa lahaayeen laakiin go-aanka rasmiga oo kasoo baxay golaha wasiirada madaxweynuhuna uu ku taageeraa keentay horta hay-adaha ammaanka heer gobol maahan waxa laga hadlaya heer federaal maahan heer gobol ee gobolka banaadir ka shaqeeya guryaha gobolka banaadir in la hoosgeeyo weligeedna waa jiri jirtay haddana waa jirtaa sideeda laba hadda haddana waa taa oo oo oo la yiri waa in la hoosgeeyaa tan kale waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed iyo inta maaragtay waxgaranayda intaba wixii jiri jiray hadda ka hor iyo waxa hadda jira wa- waa kala bedelan yihiin hadda ka hor haddii uu jiri jiray taliya oo oo maaragtay wax maamula oo waddanka oo dhan maamula ma jiri jirin qaraxyada hadda maanta waddanka ka dhacaya Eh, sida hadda maanta la isku dilayo waxaasoo dhan ma jiri jirin isbedelaa jira Eh, oo fara badan oo xagga amniga ah marka eh, in amnigii marka ma- waaqica maanta jira oo gaar ahaan soomaaliya ka jira in lagu tashado oo sida uu yahay iyadoo loo waajahayo in lala yimaado qaab cadowgaas looga hortagaa muhiima haddii la yidhaahdo waxaa jiri jiray waxaa jiri jira de oo oo jiri jira wakti hore maanta waxba qaban maayaan shuruucdii jiri jirta laga tegi maayo laakiin haddana haddii ay jirta maanta wax loo baahan yahay oo muhiim ay tahay tillaabo in la qaado ah waa in maaragtay eh, tillaabadaas la qaada waa tahay Eh, taliyaha nabad sugidda soomaaliyeed waa waa saan kuu sheegay Eh, wuxuu leeyahay dad u shaqeeya wuxuu leeyahay taliyayaal ka hooseeya wuxuu leeyahay eh, sirdoon fara badan oo u shaqeeya oo dalka eh, gudihiisa eh, ka shaqeeya oo caasimadana ka shaqeeya gobolladana ka shaqeeya taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir gobolka banaadiraa la yidhaahda taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo taliyaha eh, booliiska gobolka banaadir goliyaha gobolkay la shaqay jireen Waa hagaag, horena waa way hagaag.
jirta sharciyadeedii yaa lahaaya haddana asagay la shaqaynayaan marka marka saas la leeyahay muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka in loo dhawaada markasta shacabku waxa koowaad oo ay ka imaan karto nimankaanu askari jid taagan ama askari isku istaagan keliya ammaanka ma sugi karo waa tahay waxaa laakiin loo baahan yahay gudoomiyaasha degmooyinka in la hawlgeliyo lagula xisaabtamo gudoomiyaha degmada iyo taliyaha degmada labada taliyo ee degmada in lagula xisaabtamo ayaga oo la adeegsanayo shacabkiina ay xuuraanka keenayaan oo oo oo la abuuraayo dadkii xuuraanka keeni lahaay Waa- waa- hay-adihii marka ay u keeni lahaayeen intii hay-ad oo oo oo federaale laga raadi lahaa hay-addii degmada ka shaqaynayday oo gobolka ka shaqaynayday si rasmiga inay markaas meesha ay wax ka dhacayaan ama meesha wax lagu sumaayo ay ula soo xiriiraan isla markaasna tillaabo laga qaadi kara sababaha keenaya in maaragtay gobolka loo dhaweeyo ammaanka Waa tahay.
sidaas oo saxda ah.
laakiin een, eh, maxamed axmed een, eh, dhaliisha ugu badan ee jirta waxay tahay in aanay jirin siyaasad waadaxa oo ku aadan een, sidii amniga loo sugi lahaa oo een, eh, xitaa taasina waxay keentay in shacabkii magaalada degganaa aanay kalsooni ku qabin een, hay-adihii amniga ama bulays ha noqoto ama een, hay-adihii nabad sugidda ha noqoto idinka ka maamul ahaan een, eh, maxaa siyaasada oo aad dejin kartaan oy kula tahay waad ku kasban kartaan eh, kalsoonida shacabka in shacabku dadku waxay la shacabku waxay la shaqaynayaan eh, qofkii siyaasad la yimaada ee ee ee ee ee nidaam iyo kala dambeyn jirto laakiin hadda waxaa muuqata isku dhexyaac inuu magaalada ka dhex jiro
walaa cabdicasiisow eh, waxyaala eh, meediyaha iyo ah, inaan lala wadaagin eh, jiro oo fara badanaa jira oo maamulka iyo hay-adaha ammaanku heer gobol ay hadda ku mashquulsan yihiin oo ay wadaan oo lagu- la rabo in lagu gaaro amniga magaalada muqdisho sideeda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego waddanka annaga waa joognaa waa ka warqabnaa sida wax loo sheegaayo maahan waddanka eh, eh, ammaankiisu horey u socdaa Eh, waa aragta hadda shabeellada dhexe oo dhan inta badan hadda maaragta cadowgi waa- waa laga xoray Waay.
waa laga xoray karaa waa tahay marka ciidamada oo oo- oo- oo Waa tahay.
ka shaqaynaya gobolada oo milatariga iyo amisom shaqo fiican ay hayaan Waa hagaag.
gobolka banaadirna waa ogtoo adduunyadoo dhama adduunyadoo dhamaa wax ka dhaca ma ahan hadda maaragtay wax maanta aan la argagaxno oo aan maanta la yaabno oo aan nidhaahno ama magaalada laga kala cararaya ama dhibaa annaga meesha joogna oo maamulkiya dad ka jiraan magaalada muqdisho Waa- Magaalada waa- Muqdisho, waa tahay.
waxyaalaha aan islahayn waa ka dima yihiin waa intaasay ahayd intaasna hadda gacantaa lagu hayo biyo loo saara iyo dad loo saara gacanta ku hayo waxaana rajaynaynaa oo oo aad boqolkiiba boqol aan ku rajo weynahay inay natiijooyin la taabo karaa Waa tahay. Waa hagaag.
maalmaha bilaha ugu horeeya ay kasoo bixi karaan Waa hagaag.
markii ammaanka maamulka gobolka banaadir si toosa loo hoojiyo waad mahadsantahay maxamed axmed cumar sulaymaan haye
kusoo dhawaaday waxa weeyaan horta systemkan dawliga ah ee uu gudoomiye ku-xigeenku ka hadlayo waa system aan horta xaq ahayn oo xagga ilaahay iyo diinta islaamka nooga iman ee ay noo keeneen dowladihii gumaysiga ahaa ee na qabsaday bal marka hore ogaada middaa systemkan systemkii ilaahay ku talagalay uusan ahayn systemkii ilaahay uu ku talagalay xaq ahaa haddii laga teera system qalloocan oo dadsameeyo oo iska khaladaad badan baa la gelayaa haddii aan eego amniga soomaaliya maanta waxa cudurka ugu weynahaya marka hore anigu waxaan ka hadlay waxa weeyaan waajib sida ay yurub noo bartay ee dowladihii gumaysi noo bareen waxa weeyaan waxaan iyagaa samaystay iyagaana na baray waxay noo bareen laba sugidda nimanka nisa la yihaahdo in ay madaxweynaha riboor gareeyaan oo keliya gud go- markii ay dowladdii jiri jirtay dhexe nabad sugidda ah, gobolka waxaa madax ka ahaa axmed jilacow allah u naxariisto cumar iminkaan ka hadalla wakhtigan wa- wadciga taagan iminkaan ka hadallo ma hoos iman waa ruye ma hoos imanaynin gobolka ma hoos imanaynin been ka sheegay midaas midda kale innaga inaynu fakeraan loo baahan yahay waktigii midoogii maxaakiimta wadanka isagoo khasnaabo amni helay nabad helay sunnaan helay waxba dhici jirin maalinkaasa adduunku kusoo duulay wadankeenna M- ilaa maantana waxaa ka tagay qarxiskaa iyo dhibaatadaa shabaab waxay u dagaalamayaan niman ajnabi oo wadanka joogo fadhiisan mayno ajnabiguna wuxuu u dagaa u joogaa wadanka shabaab baa joogtaiyo angagixisoo fadhiisan mayno arrintaas oo aan xal loo helinna ma dhacayso waxa la jecel yahay in la gaaro lama gaarayo waa tahay anigu waxaan soo jeedinayaa haddii la rabo nabad in la helo hadduu caalamku doonaya inuu nabad nala helo annagana nabad aan ku noolaano inay laba shay noo sameeyaan number one inay ciidankii soomaaliyeed dhisaan oo qalabeeyaan number two inay dhammaan waxa ciidamo ajnabiga oo waddanka jooga ay ka baxaan sida ugu dhaqsaa badan waa tahay waayo waan kugu Si soo kale no- oo- si kale waxay ku joogto karaa ma jiraan waan kugu soo noqonaya cumar salame aad baad u mahadsan tahay Een, Waa.
waxaan doonayaa markana eh, inaan u bayro een, fikradaha dhegeystayaashu eh, barnaamijkan ku xiran ama dhegeysanaya ay noo soo gudbiyeen ee dhinaca facebook ay noogu soo gudbiyeen waxaa stuudiga iminka igu heliya axmed cali sheekh oo fikradaha ay noo soo ururiyay axmed haye aad ayaad u mahadsan tahay eh, cabdilcasiis Eh, fikradaha aad ayay u badan yihiin waxaan isku dayeynaa inaanu qeyb qeyb usoo qaadano oo inta barnaamijka uu socdo aynu ku dhex wadno Eh, haddii aan ku horeeyo eh, saalax cabdinuur cusmaan oo jooga magaalada muqdisho waxa uu yidhi amniga muqdisho markii hore ayaa lagu dheelay oo hoteel ama meel kasta lagu xiray dhagaxyo waaweyn xitaa haddii amisom lagu wareejiyo amniga waxba kama qaban karto cabdirashiid gurey ow khalaf oo jooga boosaaso ayaa waxa uu yidhi maamulka gobolka banaadir kama hortegi karaan qaraxyada iyo dilalka joogtada ah ee banaadir ka dhacaya waxaan ayaan darro ah in laga hadlo keliya amniga muqdisho ayada oo la iska indhatirayo waddanka intiisa kale mas-uuliyadda amnigu waxay saaran tahay xukuumadda ee ma saarno maamulka gobolka banaadir duraan maxamuud oo jooga dalka uganda wuxuu yidhi qaraxyada muqdisho waxaa sabab u ah habacsanaanta sirdoonka soomaaliya haddii maamulka gobolka banaadir awood buuxa loo siiyo amniga way sugi karaan sidoo kale waxaa isna facebook noogu soo qoray aragti maxamed cabdi salaad cali bootaan oo jooga gaalkacyo wuxuuna yidhi amni xumada waxaa sabab u ah xirfad xumo iyo kuwa xilka haya oo doonaya in dhibku uu sii socdo waa tahay waad mahadsantahay axmed cali sheekh Een, fikrado kale oo badan oo dhegeystayaashu ay noo soo gudbiyeenna eh, qeybaha dambe barnaamijka ayaan intaan ka gaarno een, idiin soo gudbin doona waxaan ku noqonayaa een, eh, eh, professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo jooga magaalada nairobi Een, cabdiwahaab een, sida mid ka mid a dhegeystayaashu tilmaamay een, aragtida hadda aad maqlaysay Een, amison ciidamo ayaa ka jooga wadanka oo dhowr iyo labaatan kuna Een, magaalada muqdishona waa xaruntoodii Een, ah, magaaladiina waad arkaysaa qaraxyada ka socda Een, iyaga doorkooda markaad eegto maxaad ku macnayn kartaa Een, inkastoo anagu nahay iyagu qudhowdu in een, ay eh, maaragtay een, gabaad ku jiraan oo xeryahoodii loogu galay oo iyagu qudhowdu aanay amni ku joogin meesha Een, sidee ula shaqayn karaan dowladda soomaaliya iyagana hawsha dhinaca amniga iyo kahortaga qaraxyada maxaa uga bannaan
horta cabdicasiis waxa weeyaan amison bishan may ee horteenna ayay sagaal sano diraysaa waxa waye sagaal sano waa muddo aada iyo aada u dheer weeyaan oo dan lagu nabadeyn karayo oo dan micnaha wax kalo lagu samayn karayo laakiin maanta tiri waxay ka taagan tahay ayaga amnigooda waa culays ugu hayaba amnigooda ayaa soomaaliya maanta culays ku hayaba ayagaa maanta xeriyooyinka looga gelayaa oo la dumaadaya waxaad arkaysaa leego wixii ka dhacay in ciidanka burundi loo galay oo la dumaaday waxaad arkaysaa wixii ka dhacay janaale in ciidanka uganda la galay oo meesha lagu mas yani dagaal baa meesha ka dhacay aada ugu dambeysay waxay qabsadooda arkaysaa marka waxaa waaye hadda waxaad moodaaba inay waxay ilaaliyaan iska dhaaf ayaga afaankoodii iyo ilaalintoodii iyo soo qaranka soomaaliya waxay la isku noqday taa mid weeyaan laakiin waxyaaba fara badan ay qabteenna waa jirtaa maxaa yeelay maanta magaalada muqdisho maanta ay nabadda ku jirta laakiin waris ayaa ka saaray kismaayo ayaga ayaa galo ka saaray waad arkaysaa baydhaba waa runta ay dhadha weeyaan waxbay qabteen had maanta wax ma qaban ma oran karayna laakiin waxaa moodaa runtii wax intaa ka badan ayaa laga filayay ciidanka afrikaanka markuu imaanayay soomaaliya imaanayay dadka soomaaliyeed waxay lahaayeen dadkan afrikaanka idihiibada walaalihiina wax badan bay wax badan baad sufaysi doontaan laakiin waxaa moodaa run ahaantii in yani dadka soomaaliyeed yani himigii ay lahaayeen iyo rajadii ay ka qabeen in hadda muddo sagaal sano ah hadda ay sii ay gabaab sii tahay waxaa keliya maanta hari waxaa weeyaan inay dadka boorar qaataan oo ay ka qaataan jowhar maanta beledweyne muqdisho kismaayo baydhabo oo ay dhahaan amisabay naga baxa idinkaa waxleysma waaye taasay maanta taagan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in ininka amsom wada shaqayn uu ka dhexeeyo in ininka amsom iyo ininka soomaaliya wada shaqayn uu ka dhexeeyo in ininka amsom ay ka go-an tahay inay meelaha amni amni ka keenaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho maxaa yidhaha caasimaddu waa qalbiga umadda soomaalida weeyaan qalbiga ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay haddii la fuseeyo maanta xamar ay degto waxaa runtii gobolada kale way degi lahayeen marka waxaa weeyaan wax mar kasto iyo xamar isku toosta mar kastoo xamar ay rajo yeelato mar kastoo dadka soomaaliyeed meelaha ay istaalo fiican u muuqdo yani waxaad moodaa runtii iyo waxaad moodaa inay khubro ku qiinayso maanta khubro ay malfur lagu qiinayso maanta waxaa weeyaan waxaa weeye ummadda soomaaliyeed rajaxun baa lagu ridayaa Waa waxaa lagu ridayaa baaba baa lagu ridayaa Waa tahay.
marka waxaa loo baahan yahay marka xukuumadda imanka taageero loo baahan yahay inay arrintaa wax weyn ka qabato in ciidanka soomaaliyeed ay tababarto in ciidanka soomaaliyeed in ay lobby ka samayso un-ka iyo african union si looga qaadi lahaa unaqabataadka dhinacudka waxaa waxay samayn karaysaa waxay samayn kartaa waxay samayn karaysaa wadamada ay saaxiib la tahay sida ameri- wadanka ama- maraykanka sida yani turkiya sida bakistan sida ingiriiska ay- ay xilis la ficin karaysaa haddii markii ay ku guuldareyseen walaalaheeni so- ee afrikaanka ah ee u imaaday inay micnaha soomaaliya ay nabad ka keenaan ay ku guuldareyseen yani waxa weeye runtii waa in- hal meel ha fadhinin hal meel kale ha fadhinin fakir maxaa yeele mas-uuliyad ummad ayaad qaaday dad dhan ayaad mas-uul mas-uul u tahay ood u fakeraysaa ood xilkoodii qaaday marka waxaa loo baahay inaadan seexan oo aadan hurdin waxaa loo baahay maarta in yani waxa maanta dhacaya ay ku weynaadaan in amnigii soomaaliya uusan faraha ka bixin in xamar im- maanta nabadda laga helay isan faraha kasii bixin ciidan shisheeyada suurtagal maaha inuu ciidan ku noqdo Waa hagaag.
Maxaad ku fakeraysaa iyada Waad mahadsan- Yani waxaa weeyaan waxaa weeyaan waxa maanta cayaarta maanta gudaha ka dhacaysa yani waxa weeyaan yani al-shabaab keliya ma jirayso dad dad dad badan baa jiraya dadka jiraya waxaa loo baahay in dadka soo- soomaalida ay sidaa ku hayso waxaa loo baahaya in in in al-shabaab inta kasoo baxa jirib kasoo baxa oo uu oo uu maaragtay soo- janaala soo mara oo uu maaragtay afgooya soo mara oo marka yani farxinaa wato oo caasimada yani oo maanta u gusba yani laba laba- labaatan kiilo labaatan mitir oo- oo- oo u Waa tahay.
dhiibta yani Waa- yani farxinaa soomaaliya waxay dayaca taani kama tahay inuu ciidankii macnaha yani amsom uu joogo inuu ciidankii soomaaliya uu joogo inuu nis ay joogto in wiil yar uu hubinta laabinka gudaha soo biriyo labaatan mitir uu disba yani Waa- waa- gudaha sida soomaaliya uu qarax ka sameeyo waxaa weeyaan waa correspondence wax meesha ka dhacaya aad baad u mahadsan tahay dowladda soomaaliya loo baahay marka arrintan ay ka fikirto ummadan aysan mata dhiciso aad baad u mahadsan tahay een, waa tahay waxaan gudagelaynaa gabagabadii barnaamijka een, waxaan doonaya inaan soo geliyo een, maxamed axmed diiri gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda Een, maxamed een, ah, badanaa waxaa la sheegaa een, ah, een, ah, een, cudurka lama daweyn kara haddaan dawadiisii la helin marka een, dhibaatada meesha taalla ee qaraxyada iyo amni darrada magaalada muqdisho ka jirta waa halista ururka al-shabaab marka idinka ka gobol ahaan haddii mas-uuliyaddii aad la wareegaysaan een, intay leegtay heerka al-shabaab halista ka imanaysa ma ka warqabtaan een, een, mana ogtihiin halista mise w- mar kastoon warbaahintu ay waraysto madaxda dowladda soomaaliya waxay sheegaan een, in al-shabaab wax laga qabanayo qaraxyo marka la geystano een, waa laga qabanayo waa laga qaban haddana wixii way soo noqnoqonayaan horta idinka sha- eh, ka maamul ahaan ma ogtihiin halista al-shabaab ay amniga magaalada muqdisho een, halistu intay leegtahay
walahi cabdicasiisow een, halista al-shabaab qofaa ogeyn inuu jiro ma umalaynaayo een, annaguna dee maamul uun dowladdii ka mid ahaa nahay oo weliba caasimadii fadhigeedu uu yahay oo gobolkii banaadir maamulkiisii ah marka dee halista al-shabaab ay leeyihiin ama maaragtay dhibaatada ee nabadiidka uu ku hayo waddanka gaar ahaan caasimadda uu ku hayo inaan ogaa weyna sax maahan aada iyo aadaan u ognahay Ee, waxaa la rabaa horta ee, ee, dadka inaan hal xabaa rabaa inaan ku sheego Een, waxay aada ugu mashquuleen maalmahan ee hay-adihii ammaanka gobolka banaadir la hoosteena hay-adaha ammaanka oo gobolka banaadir la hoos keenay ma ahan hay-adihii federaalka maaha waa hay-adihii heer gobol waaye heer gobol gobolka banaadir dabcan waxaan isleeyahay eh, eh, meel kasta hadda oo wadanka ka midana eh, waa leeyahay hay-ado oo eh, heer gobol waa leeyahay marka waxaan rabaa dadka eh, soomaaliyeed oo halkan iga dhegeysanaya inaan u sheegay waxa la hoos keenay maamulka gobolka banaadir waa hay-adihii heer gobol waa la hoos keeni karaa iyo lama hoos keeni kara maaha taas waxaa sharciyadaas iskale annagu waxaan leenahay dastuuran leenahay waxaan leenahay gole wasiiraan leenahay waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay madaxweyne Eh, eh, marka laleeyahay golaha wasiirada ansixiyo wuxuu hadday yihiin wax qaldan gole wasiirada ma ansixiyo marka marka waxaa la rabaa inaysa horta dadka ku wareerin Waaya.
midoo waqti badan qofna uusaa loo hooskeeni karaa iyo seetaa waan kasii soconaynaa annaga markaan leenahay annaga markaan leenahay eh, waxaan ku kalsoonnahay eh, guddoomiyaashii eh, eh, eh, ka horreeyey eh, guddoomiyahana ay in badan oo kamid ah ay dhihi jireen war hay-adaha ammaanka ha la hoos keeno maamulka gobolka ha la hoos keeno ee heer heer heer gobol macnaha nin walbaa wuxuu aaminsanaa inay weli wax dhiman yihiin oo aysa aysa federaalkii iyo hay- dowladdii dhexe oo caasimadii fadhigeed uu yahay xoogaa in maaragta barnaamijkaas weli maadaama dowladdu dowladdu waa dowladdii soomaaliya aad iyo aad waxay ugu dadaalaydaa meel kasta oo kamid ah wadanka amnigeed in la sugo maaha Waa tahay.
waxaa laga hadlaayo muqdisho kaliya Waa tahay.
inay hore u socdaan oo meel kasta qabtaan oo ammaankii la sugo waayo waxa dowladda ay ku dadaalaydaa afar iyo labaatan saacna loo- loo fadhiyaa oo laga hadlaayo waa hagaag waxaa kaliya oo oo ay ka bedelan tahay eh, eh, eh, eh, maantay eh, hadda xaaladda lagu dhawaaday waa xaalad degdega oo muddo dheer soo jirtay inaan ognahay halista ay leeyihiin maaragta cadow ay leeyihiin oo magaalada muqdisho aad buu inta badan meeshan waa caasimada soomaaliya waa wadnihii soomaaliya waa qalbiga soomaaliya ko wax meeshan la rabo in la uuriyaa oo cadowga inay la dagaalaan ay rabaan oo mar kasta dee dadka ajaanibta iyo dadka adduunyada oo meesha gacan waa tahay axmed waqt maxamed axmed waqtigaa igu waqtigaa igu yar adoo raalliya is ii soo gabagabee halkaan halkaan ha- ha- waa waa fahmay meesha muhiimadda ay leedahay in hay-adaha ammaan ee heer gobol la hoos keena gobolka waana fahamsannahay waana waxa aan maaragtay diyaar u nahay inaan ku shaqeeyo Waad mahadsantahay, waad mahadsantahay, Maxamed.
annagana rajacumadaas marnaba nama hayda ah ciidamadu waxay qaba waayeen iyo saanay qaba waayeen midna nama haydo Waa midna tahay.
inaan ku guulaysana ku guulaysayna aaminsanahay midda kaleo wadanka guud ahaan ka socota ku fiican inay mar maraydaan aaminsanahay waa tahay waad mahadsantahay cumar suleymaan baan isna hadalka dhinaciisa u dambeeya doonay inaan siiyo si kooban cumar Een, maxaad xalka u aragtaa maxaa dhibaatadan jirta lagu xallin anigu karaa xal- anigu halka waxaan u arkaa soomaaliya dhibaatadeeda si deg dega in ciidamada ajnabiga wadanka uga baxaan ciidan xooga dalka soomaaliya la dhiso Aad baad u mahadsan hase ahaatee uma qabo anigu mana rabo mana aaminsani eeg gobolka hay-adaha gobolka ee amnigu gobolka way ka hawlgalaan haddaba in nin xukumo oo nin amar siiyo iyo inuu nin xukumo kale uu amar siiyo wax ma bedelaysaa waa tahay waad haddaba mahadsantahay way ka wada hawlgalaan waad mahadsantahay Mid waliba fiilkiisii buu haystaa oo ka shaqaynaya cumar aad baad u mana mahadsantahay lagu farageliyo maxay u hagaagi lahaday hadday gobolka tagto may hagaagaysaa markaas cumar I don't aad think so.
waa tahay cumar Rubbish waay.
cumar aad baad Rubbish waay.
waa tahay cumar aad baad u mahadsantahay cabdiwahaab een, sheekh cabdisamed oo nairobi jooga adiguna hadalka dhinacaaga u dambeeya si kooban xalka maxaad u aragtaa
Een, halka waxa weeyaan soomaaliya yani waxa weye amnigeeda waxaa hanan kara soomaaliya baa hanan kara waa tahay marka waxaa loo baahan yahay in ciidanka soomaaliyeed la dhiso in yani cunaqabaytinta laga qaado in ciidanka soomaaliyeed nolol fiican ay helaan dalkooda ay ku hanan karayaan in muddo laba sano gudahood lagu soo gabagabeeyo ciidamadan shisheeye ee wadanka hardiyey ee meel kasta jooga dalka ay sii Waa tahay.
hayeen si tartiib tartiiba marka hore muqdisho laga bilaabo oo ammaanka soomaaliya dad soomaaliya ha lagu wareejiyo kadib maaragtay baydhaba ha ku xigto ismaayo ha ku xigto saasaa ku socota marka muddo laba sano gudahooda waxaa loo yaqaana action strategy in la hagaajiyo waayo oo marka dadka soomaaliya marka ay hantaan Waa tahay.
amnigoodii iyo qarannimadii dib u hantaan Aad baad u Hadda mahadsan- waxaa weeye amniga soomaaliya waxaa gacanta ku haya shee gacanta ku haya Aad baad u mahadsantahay, aad baad- waa la turuntur- waa la turunturinaya.
aad baad u mahadsantahay een, cabdiwahaab waxaan doonayaa qeybta ugu dambeysa barnaamijka bal inaan dhegeystayaasha iyagana waqti siiya aragtidooda een, dhegeysta khadka ku jira ayaan u baaqayaa een, een, eh, bal magacaaga igu bilow iyo meeshaad joogto Een, waa hagaag waan een, dhegeysta khad ku jira ayaan doonaya inuu baaqo haddaad imaqlaysa magacaaga iyo meeshaad joogto
magacayda waa xasan maxamed oo jooga gaarisa aniga waxa waaye fikir ma qabo laakiin su-aal aan qabaa su-aashaan qaba waxaa waaye war dadkii dhammaadee dadkii soomaaliyeed inbay bal badlaqday iyo mataqaana in qarax lagu baadiyey waaye nimankan madaxda ay ordahayeen madaxniman anagu ordayni way xukumi karabaan horta waa su-aal dadkii haddayba dhammaadeen yaa la xukumi rabaa su-aashan qaba taas waayaan aad aad baad u mahadsan tahay dhegeyste ku sugan gaarisu ahaa Een, waxaan doonaya axmed cali sheekh oo ila fadhiya stuudiyaha bal inaan weydiiyo aragtida ah, dadku ay noogu soo gudbinayn dhinaca facebooka Eh, axmed haye
waad mahadsantahay cabdicasiis ayaanle maxamed cusmaan kaamil oo jooga boorama ayaa waxa uu yidhi caqabada ugu weyn ee amniga soomaaliya waa qabiilooyinka oo meel walba midba uu calan ka taagtay Een, maxamuud warsame oo jooga gibiley ayaa waxa uu yidhi ammaan darada sii kordhaysa waxaa sababteeda leh madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku mashquulay dhanka siyaasadda taas oo keentay hoosu dhac weyn oo ku yimid amnigii dalka dhibaatada waxa ay ka taagan tahay xisaabtan la-aan iyo dembiyada culus sida dagaal oogid iyo dilalka aan meel la saarin Eh, waxaa sidoo kale isna eh, noo soo diray qoraal eh, muuse cusmaan mahad waxa uu yidhi amni ma imaan doono inta askarta mushaarkooda la gacmaynayo ayaan farduus calina waxa ay tiri dowladdu waxa ay ku dhisantaa ama ku tarantaa wada shaqaynta iyo isfahamka iyo wada socodka intaas midna ma lahan dowladda soomaaliya haddii aysan isku duubminna amni ma imaanayo aad baad u mahadsan tahay kuwaasna waxay ahaayeen fikradaha ay dhegeystayaashu noogu soo gudbiyeen dhinaca facebook haddii aad doonaysid inaad aadna fikirkaaga ka dhiibato waxaad email noogu soo diri kartaa somali at v o a news dot com ama boggaan ku leenahay facebook ayaad fikirkaaga noogu soo gudbin kartaa No- intaas ayaan haddaba kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay amni darrada ka jirta magaalada muqdisho iyo qaraxyadii dhowaan ka dhacay halkaasi iyo weliba sida looga hortegi karo kuwo kale barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha sii falanqaynayay maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo macalinka jaamacadda nairobi oo nairobi ku sugnaa cumar sulaymaan oo ka mid ah een, saraakiishii hore ee ciidamada cirka soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda oo isaguna khadka london kus- oo barnaamijka uga qayb galay intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leenahay guud ahaan sidaas iyo nabadgelyo
cabdicasiis xuseen cismaan ayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington degmada waajid ee gobolka bakool ka tirsan ayaa lasoo sheegayaa in xaalado dhowra oo ciriiri geliya nolosha dadka ay ka jirta halkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in dadka ay culays badan ka haysato ururka al-shabaab oo magaalooyinkaasi go'doomiyey mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
mas-uuliyiinta maamulka degmada waajid ee gobolka bakool waxay sheegeen dhibaatooyinka bini-aadinimo ee ka jira degmada waajid inay sabab u tahay wadooyinka degmadaasi oo xiran kooxda al-shabaabna ay go-doomiyeen waxay kaloo caddeeyeen maamulka degmada waajid gaadiidka badeecooyinka inaysan soo gelin degmada taasina ay adkaysay xaaladda nolosha dadka degmadaasi ku dhaqan gudoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bakool cadow cabdiraxmaan jugle oo v o a la hadlayay isagoo waajid ku sugan ayaa sharaxay dhibaatooyinka bini-aadinimo ee ka jira degmada waajid magaalada waajid afartan iyo shan kilomitr isku weera laga xukumaa marka baahidaa ka jirta baababaa ka jira nolol xumaa ka jirta maadaama wadooyinka ay kala xiran yihiin wadada ugu muhiimsaneen kabaydhaba ay tahay marka baahidaasaa ka jirta aad baa loogu baabaya wadooyinka maxay idinkugu suurtageli weysay inaad furtaan maadaama aad tihi maamulkii degmada hadda hadda howleel waxaan ku jirnaa inaan furno wadada baydhaba iyo baydhaba iyo waajid udhexaysa wakti dhow hadduu alla idmo ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa federaalka oo iskaashada iyo ciidamada etoobiya ayaan ku tala jirnaa wakti waktigan dhow inaan furno wadada baydhaba waa garta marka xaaladda nolosha dadka waajida haatan waa sidee maadaama aad xustay in wadooyinka ay xiran yihiin xaaladda nolosha bal sharaxaad naga sii
nolosha magaalada aad bay uxuntahay nolosha magaalada aad bay uxuntahay maadaama sidii hore aysan ahayn oo meeshan bunaxdo wax yar ay ka soo galaan laakiin noloxumaa ka jirta raashinka aad buu u liitaa wax haddi waay laga helo oo wax mustakafi ah oo dhinac walba okay waa lii karo waa biyaha biyaha keliyaan waylaa dhaqaale yarida iyo shaqala-aanta waajid ka jirta ayaa sii cakirtay nolosha dadka degmadaasi ku nool waxaa sidoo kale si weyn u saameeyey dadka degmadaasi sicir barar ku yimid maciishada quutul duruuriga sida uu v o a u sheegay madaxa maaliyadda degmada waajid diyaad maxamed khayr al-shabaab waliba waa ee, magaalooyinka magaalaha dammadaan ku hadal wejid oo kale jidad badan luuq oo kale sagaalun kilomitr ilaa baydhabo oo kale sagaalun kilomitr ilaa jidka sooxudur oo kale sagaalun jidadkaas dhammaan waliba waa nimankaasa gooy saas dartee marka ee, magaalada ee, si'aar barara ku jara Een, qaabab noocaase marka wal oo horumar bulshadaas eg kale oo gobolkaas ku jara male waxaa sidoo kale laga dareemay degmooyin kale oo gobolka bakool ka tirsan oo ay ka mid yihiin xudur rabdhuure iyo tayaglow maamulka koonfur galbeed ayaa muddo dhowr jeer shaaciyey inay wax ka qabanayaan wadooyinka gobolka bakoolna la furayo hase yeeshee weli kuma guulaysan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegaystayaal idaacaddeenina guud ahaan waa naga intaa waa ibraahim xasan daandurey anigoo ah falastiin axmed imaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.